faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi araxmaan iraxiim duhur wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhur ee reediyo cadaado dagaal xalay ciidamada dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray deegaanka jilibo hoostaga degmada marka ee gobolka shabeellada hoose taliska maamulka puntland oo dhaqangeliyey awaamiir dhowaan ka soo baxday madaxda ugu sarsarraysa maamulka puntland odayaal dhaqameed ka soo jeeda degmada balanballe oo xalay shir ku yeeshay magaalada dhuusamareeb caasimadda maamulka galmudug oo baaq u diray maleeshiya beelad ku dagaalamaya duleedka degmada balanballe ee gobolka galgaduud diyaargarow laga dareemayo degmada marka ee gobolka shabeellada hoose dowladda soomaaliya oo ka hadashay dagaalkii xalay ciidamada dowladda al-shabaab ku dhex maray degmada marka ee gobolka shabeellada hoose intaasi waxaynu qodobada ugu door korran warka duhur ee reediyo cadaado goorrow diyaargarow warkaasi oo faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal waa duhurnimo jimcaha taariikhdu ay ku beegan tahay saddexiyo tobanka bisha sagaalaad sannada labaatan toban iyo sagaalka iminkana warkii oo faahfaahsan dagaal xalay ciidamada dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray deegaanka jilib oo hoostaga degmada marka ee gobolka shabeellada hoose ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya dagaalameesha al-shabaab ayaa xalay dagaalo culus waxa uu ku dhex maray duuleedka magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose dagaalka ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaan guutida afar iyo tobanka oktoobar ay weerar ku qaadeen deegaanka jiliba hoostaga degmada marka oo saldhig ay ku leeyihiin al-shabaab khasaaro dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaa ka dhashay dagaalkaas oo socday ku dhowaad dhowr saacadood iyadoo markii dambe ay dib deegaanka uga soo laabteen ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya gaar ahaan guutida afar iyo tobankii oktoobar dadka deegaanka ayaa sheegay in arkayeen meydka ku dhowaada shan dagaalame oo ka tirsan ururka al-shabaab xaaladda deegaanka ayaa ah mid degan haatan markaa laga soo tago dagaal xalay ku dhex maray deegaanka jilba hoostiga degmada marka ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya ururka al-shabaab taliska maamulka puntland ayaa dhaqangeliyay awaamiir dhowaan ka soo baxday madaxda ugu sarsareysa maamulka puntland taliska ciidanka booliiska ee maamulka puntland ayaa soo saaray awaamiir cusub oo la xiriirta sugidda ammaanka magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland oo maalmaha soo socday marti gelinayso shirka looga hadlayo maalgashiga taliyaha ciidanka booliiska puntland muxiidiin axmed muuse oo la hadlay warbaahinta ayaa soo saaray awaamiir cusub oo lagu sugayo amniga garowga ee caasimadda maamulka puntland wuxuuna taliyuhu ka hadlay hubka sharci darrada ah ee lagu dhex wato magaalada taliyaha ayaa si looga hadlay hubka lagu dhex wato magaalada waxauna sheegay in guud ahaan hubka sharci darrada ah laga mamnuucay magaalada garowga ee caasimadda maamulka puntland iyadoona talisada qeybaha kale la amray inay qoryaha ka qaadaan askarta aan shaqada ku jirin odayaal dhaqameed ka soo jeeda degmada balanballe ayaa xalay shir ku yeeshay magaalada dhuusamareeb caasimadda maamulka galmudug baaqna u diray maleeshiyo beelad ku dagaalamaya duleedka balanballe ee gobolka galgaduud odayaal dhaqameedkan ka soo jeeda degmada balanballe ee gobolka galgaduud oo xalay kulan ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa ugu baaqay in colaada joojiyaan maleeshiyo beeleed ku dagaalamay nawaaxiga degmada balanballe ee gobolka galgaduud waxgaradkan oo kasoo kala jeeda dhinacyadoo dirurta ku dhex martay duleedka balanballe ayaa sheegay inay bilaabeen dadaallo wadajir ah oo lagu joojinayo isku dhacyada kasoo cusboonaaday deegaanada hoostaga degmada balanballe ee gobolka galgaduud odayaasha ayaa ka codsaday maleeshiyaadka dagaalamaya inay wadahadal ku dhammeeyaan dirirta ku dhex martay deegaanaha hoostaga degmada balanballe ee gobolka galgaduud ciddii tabasho qabtana ay timaado shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo ka socda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug odayaasha ayaa waxaan la aqbali karin ku tilmaamay dagaalka ka dhacay duleedka degmada balanballe ee gobolka galgaduud kaasoo ay ku nafwaayeen ugu yaraan shan ruux oo ah maleeshiyeedkii dirirtu ay ku dhex martay deegaanaha hoostaga degmada balanballe ee gobolka galgaduud diyaargarow aad u xoogan ayaa laga dareemayaa degmada marka ee gobolka shabeellada hoose ammaanka magaalada xeebta ee marka ayaa maanta aad loo adkeeyey waxaana halkaasi laga dareemayaa qabanqaabada soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya boorar lagu xardhay ereyo soo dhoweyn ah ayaa lagu dhejiyey marinada ugu muhiimsan magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose iyadoo ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay gaaf wareegayaan magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose oo ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa lagu wadaa inay gaaraan saacadaha soo socda degmada marka ee gobolka shabeellada hoose waxaana si weyn loo adkeeyey degmada marka ee gobolka shabeellada hoose dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay dagaalkii xalay ciidamada dowladii oo al-shabaab ku dhex maray deegaanka jilba hoostaga degmada marka ee gobolka shabeellada hoose liibaan cabdi ciise ayaa faahfaahinaya howlgallo baaxad leh oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada afariyo tobnaad ee oktoobar ay ka fuliyeen deegaanada jilib marka iyo shabeellaha hoose ayaa lagu burburiyey fariisimo ay halkaasi ku lahaayeen al-shabaab howlgalladan ciidamada xoogga ay fuliyeen xalaya sidoo kale waxaa halkaasi lagu dilay ugu yaraan lix dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab iyadoo sidoo kale lala wareegay hub iyo saanad milatari qaar ka mid ah saraakiisha xoogga dalka ee hogaaminaya dagaalkan ka dhanka al-shabaab ayaa warbaahinta qaranka usheegay ayaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed u sheegay in weli halkaasi laga wado howlgallo lagu baacsanayo xubno baxsad ka ah kana tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale taliyaha booliska soomaaliyeed ayaa dadaal ugu jira sara u qaadista tayada ciidanka booliska waxaan ku qaabilnay xafiiska xarunta dhexe ee booliiska soomaaliyeed qolo la yidhaha j b b joint police program oo ka kooban dalalka caawinaha boliiska xagga tababarada iyo mashaariicda waxaanu ka wada hadalnay arrimo hore u socday iyo fekerka cusub ee aanu doonayno inaanu ka horumarino boliiska waxaan kaloo maanta la kulnay la kulmay safiirka ingiriiska u jooga soomaaliya oo aanu ka wada hadalnay calaaqaadka ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo dalka ingiriiska wakiilka ka yahay iyagoona horeyba nooga caawini jiray inay haddana naga sii caawinaan tababarada qorsheynta iyo muxuu ahaa gaadiidka iyo isgaarsiinta booliiska si aanu kor ugu qaadno tayada iyo waxqabadka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo muxuu ahaa aanu isleenahay maanta inuu la wareego amniga dalka soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho oo hadda uu ka howlgalo ciidanka xooggiisu waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto maanta xamar ama magaalada muqdisho amnigeedu aada iyo aad buu u fiican yahay intaas waxaa ku eg warkii duhur aad kala socotay reediyo wacdo warka marka xiga amaan allah